jid wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawa ugu waaweyn waxaa ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo la wareegay deegaanada galcad xaradheere iyo ceeldheer oo ka wada tirsan galmudug madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo si heer sare loogu soo dhoweeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay si uu u furo shirka dib u heshiisiinta ee koonfur galbeed maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dil ah ku riday askari degmada balcad dhowaan ku dilay darawal mootabajaaja kulan golaha shacabka maanta ay ku yeelan lahaayeen xaruntooda magaalada muqdishona kooram la-aan ayuu u baaqday
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan waxaad hesheen dulmarka wararkeenna fiidnimo haatanna warkii dunida oo dhanna ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa dadka deegaanka ayaa la wareegay deegaanada galcad xaradheere iyo sidoo kale degmada ceeldheer ee qadiimiga deegaanadan ciidamadu ay la wareegeen ayaa waxa ay ka tirsan yihiin galmudug waxaana howlgal ballaaran ah oo ay ciidanku markaasi isku garabsanayeenna uga suuro gashay inay gelinkii dambe ee maanta gudaha ugu galaan degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud wararkii ugu dambeeyey ee halkaas naga soo gaaray waxa ay sheegayaan in ciidamadu ay ka wadaan maqribnimadii caawa ilaa iyo fiidkan howlgal miina baarisa oo ay ku saarayaan tiro miinooyin oo la sheegay inay ku jirto gudaha degmada ceeldheer wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu bogaadiyey howlgalka ciidamada
farxad bay noo tahay in aad noogu timaada jiidda hore ee difaaca ama jiidda hore ee dagaalka runtii waxaan rabaa halkaa inaan uga mahadceliyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta galmudug khaasatan gaalkacyo ama wasil iyo ciidamada kaleeto oo kala goonida ah oo ayaguna ka socda galmudug sida ciidanka baxdo iyo ciidanka jawle oo dhammaantood ka garab dagaalamahaya xoogga dalka soomaaliyeed gaarayna guulo la taaban karo farxad bay noo tahay maantay oo runtii ciidamadu ay gaareen guulo rasmi ah ama ha ahaato ciidamada ka soo galgaduud shabeellada dhexe ka yimid oo galgaduud kusoo beegan oo ayaguna guula gaaray iyo kuwii halkan ka dagaalamay hobyo godan baan u bixinnay aaggan oo ayaguna guula gaaray guulaha adigaa sheegi doona wasiirka gaashaandhigaa sheegahaya laakiin wasiirka waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo in maantay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada kaleoo ka garab dagaalamahaya iyo shacabka soomaaliyeedba ay khawaarijta ka gaareen guulo waaweyn kana qabsadeen meelo muhimah insha allah cadowgiina uu jabay lala baacsanahayo aan looga hari doonin godadka uu galay jaallo wasiir markaan ma ahan tii labaad iyo tii koowaad iyo tii saddexaad inta aad noogu timid difaaca inta aad noogu timid jiidda hore waana dhiirigelin runtii loo baahan yahay kuna beegantay xilligeedii adoo mahadsan ku soo dhowow asalaamu calaykum si aad ugu adeegato
waxa uu ahaa taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun dil ah waxa ay ku riday askari degmada balcad dhowaan ku dilay darawal mooto bajaaj sida ay ku waramayso waryaheena maryan ladane
degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe uu ku dilay marxuum cali taliyo cariif oo ahaa bajaajle maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo maanta u fadhiisatay dhageysiga kiiskan ayaa xukun dil ah ku xukuntay xasan juulo shaakir kadib markii ay markhaatiyaashii ku sugnaa goobta ay caddeeyeen inuu dilkani ahaa mid bareer ah balse xasan iyo qareenkiisa ayaa ku doodaya in dilka marxuum cali taliyo cariif uu ahaa mid khadara islamarkaana si tolnimo ay u dhammaysanayaan arrinkan dadkaana waa dad ehel wada qaraaba ninkada qaraabana aan saas ma u aqaanin waxaan ma orsanaa waa dhaca rabeen ma eli karnaa waa maya marka bal inta qaraabana waa joogtaa waa qaraaba isu dhex maqan tahay waxaa ka codsanayaa maxkamadda lafta le inay kiiskan dib waxa dhan ay noogu dhigto mudane guddoomiye garsooraal maxkamadda sharafta leh waxaa jiro heshiis u dhaxeeyo ehelada eedaysanaha iyo marxuumka heshiis u dhaxeeyo ayaa jiro xeer ayay leeyihiin waa dad ehela waa dad walaalaha waa ka wada fadhiyaan heshiiskoodana maxkamaddaa horkeeni doonaa ku-xigeenka xeerilaaliyaha ciidamada qalabka sida axmed cabdalla ayaa fadhiga maxkamadda ka codsaday in dil toogasho ah lagu xukumo eedaysane xasan juulle shaakir maadaama ay ku caddaatay inuu si bareera u dilay marxuum cali taliyo cariif haddaba mudane guddoomiye mudane garsooraal maxkamadda sharafta leh bacdamaa uu eedaysana xasan juulle si bareera u dilay muwaadin soomaaliyeed oo ilmihiisa u soo shaqo tagay u xamaalanayo colaadi aan kala dhexayn dowladda la rabay inay gacanta ku ilaaliso cadowga ummadda soomaaliyeedna ee ka ilaaliso meeshii laga rabay uu dilay askarigan waxaan maxkamadda ka codsanayaa in eedaysana xasan juulle ay maxkamadda ku xukunto dil toogasho ah islamarkaana maxkamadda ay u fuliso sida ugu dhaqsiyaha badan si aysan u dhicin askari kale inuu si shacab ah si bareera isaga dilo oo qoriga laisaga qabto shacabka soomaaliyeed oo dil laisaga geysto si aysan u dhicin waxaan codsanayaa in askarigan lagu xukumo dil toogasho ah sida ugu dhaqsiyaha badanna loo dilo gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqay xukunka maxkamadda dood dheer kadib wadatashiga garsoorayaasha kadib markay arkeen khilaalka eedaysanay xasan juulo shaakir gacal oo ahaa inuu isagu sababsaday marxuumka markay dhegaysteen maragga oo sheegay in eedaysanaha uu si bareer ah u dilay marxuumka maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanaha uu galay dembiga lagu soo eedeeyey oo ah inuu dil bareer ah u geystay marxuum cali taliyo cariif waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum cali taliyo cariif maxkamadda ayaana ka soo saari doonto sida ugu dhaqsiyaha badan xukun jideeyaha la xiriira kiiskan iyo habraacyadiisa wabilaahi towfiiq maxkamaddu waa noo xirantaha aabbaha dhalay marxuumka ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay xukunka maxkamadda islamarkaana sidaanoo kale qofkii qof dila loo dilo madda sharaftalena waa ku faraxsannahay go-aanka ay soo jeedisay in gacankudhiil ninkii wax dilo la dilo oo maaragtay ay ku cumri qaataan dadka ka dambeeyo ay dhibaatada dilka ah ay ku badbaado ay soo jeedisay aadaan ugu faraxsanaha maryaladana xuseen warbaahinta dalsan muqdisho
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa waxaa la filayaa inuu halkaasi uga qayb galo maalinta baritaha shirka dib u heshiisiinta ee koonfur galbeed ee soomaaliya kaas oo looga hadlayo khilaafaadka dhinaca siyaasadda ee ka dhex jira maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynuhu waxa uu sidoo kale kulamo la qaadan doonaa qeybaha kala duwan ee bulshada bal markana baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa kulan maanta uu ku yeelan lahaa magaalada muqdisho waxa uu u baaqday kooram la-aan sida uu ku waramayo waryaheena cabdiwaxiid
baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta u baaqday kooram la-aan kadib markii ay xildhibaanadu soo xaadiri waayeen shir guddoonka kulankii maanta guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka xildhibaan abshirow ayaa sheegay in boqol saddex iyo toban xildhibaan ay soo xaadireen fadhigii maanta sharciyanna uusan ku furmaynin ajandaha kalfadhiga golaha sida xeer hoosaadka qorayo wuxuuna gudoomiyuhu sheegay in ajandaha kulankii maanta ay ugu qornayd qaybinta hindisa sharciyeedka diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha saakii afar saac ilaa hadda aniga iyo xildhibaanada kulli waa wada fadhinaa waxaan sugaynay kooramkii inuu buuxsamo boqol toban iyo saddex uu maraa saacaddana waa kow iyo tobanka iyo afar iyo toban daqiiqo marka maantana ajandaha waxaan ugu qornayd qaybin iyo inaan dabaqno qodobkii siddeetan iyo lixaad oo inta badan xildhibaanada si sharciyan ay ugu doodeen ee kulankii ho- ugu ee, ugu dambeeyey oo ahaa in saddex maalin ay xildhibaanada haystaan ee, sharci kasta ee, aqrinka- aqrin- aqrin kastoo uu maraayo marka maadaama kooramka uu weli buuxsamin wakhtigiina la gaaray ee, maanta qaybinayno noqone oo isniina talaado iyo arbaco saddex maalin maalinta arbacadana aqrinta koowaadana saas ku marsiinaynaa ee, iyo doodihii saasay noogu bilaabanayaan marka maanta qaybinaan ka dhigaynaa kooramkan waa noo buuxsami waaye ee, saa daraaddeed shirkeena maanta waa noo xiran yahay xildhibaano ee, inta joogtay aaday umaasan yihiin xildhibaanada maqan ee, gobollada ama dibadda ku maqanna inay shaqada u soo xaroodaan waaye
xildhibaan maxamed gaaraxo ayaa sabab uga dhigay kooram la-aanta kulankii maanta in xildhibaanada badankood ay baydhabo aadeen si ay goobjoog ugu noqdaan shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo la filayo in maalinta beritaa uu ka furmo baydhabo
anigoo ah maxamed xuseen aybakar naynaastuna naynaastayduna ay tahay gaaraxo ku magac dheer gaaraxo haddii aan ka hadlo maantay eh, baaqashada golaha anugu waxaan u sababaynayaa arrimaha ka jira baydhabo waayahan xildhibaanadu way soo xaadirayeen weliba lambar fiican bay ku imaanayeen waxaan horta u sababaynayaa maadaama arrin halkaa dib u heshiisiinuhu ka socoto madaxweynihii aaday guddoomiyihii aaday een, aad iyo aad lambarka ugu badan baarlamaankuna uu ka yimaado dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan u sababaynayaa horta maanta baarlamaanka baaqashadiisa een, waxaan u sababaynayaa shirka dhinacaas ka jira wax weynna maahan maslaxad bay ku maqan yihiin intaas baan uga baxayaa horta marka koowaad baaqashada golaha shacabka maantay wax yar haddaan ku daro oo maalintii dhoweyto kala fadhi een, maalintii dhoweyto sabtiga ahayd
guud ahaana wararkeenii habeennimo ayaan intaas kusoo gabagabeynaynaa kulanti dambe nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel